assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu carruurta islaamka ahayday ku soo dhowaada qisadii nebiyullaahi nuux calayhi salaam qaybteedii koowaad nebiyullaahi nuux calayhi salaam iyo nebiyullaahi aadam calayhi salaam waxa u dhexeeya toban qarni muddadaasna dadku kumay dhicin shirki ama gaalnimo ciddii ugu horraysay ee gaalnimada ku dhacday waxay ahayd qoomkii nebi nuux qoomkii nebi nuux waxay ahaayeen dadkii ugu horreeyey ee caabuda sanamya ay samaysteen dadkii ayaga ka horreeye waxay caabudi jireen ilaahay kelidii ayagoo ay suurtagal tahay inay dembiye kale ku dhaceen sida dilkii qaabiilba u geysta walaalkii haabiil carruurtii islaamka ahayday sidee bay ku bilaabantay shirkigu carruurta islaamka ahay shirkigu waxa weeye in ilaahay cibaadadiisa lala wadaajiyo cid kale sida salaada ilaahay oo loo tukada cidaan ilaahay ahayn ama cidaan ilaahay ahayn oo la baryo ama laga ducaysto ama cidaan ilaahay ahayn oo wax loo gowraco camalladaas iyo kuwo kale oo badan ayaa shirki loo yaqaanaa haddaba sidee buu ku bilaabmay shirkigii qoomkii nebi nuux carruurtii islaamka ahaydee waxaa jiri jiray shan nin oo wanaagsana kana mid ahaa dadka ilaahay u cibaadaysta ee diintiisana faafiya shantaa wadaadna waxaa la kala dhihi jiray weddi suwaac yaquuth yacuuq iyo nasri shantii wadaadee wanaagsanaa way dhinteen kadibna dadkii ayaa ka murugooday dhimashadoodii waxayna go'aansadeen inay sameeyaan sanamyo ay u ekaysiinayaan sawirradoodii si ay ugu xasuustaan wanaaggoodii iyo dadaalkoodii sanamyadii ayay xardheenoo way qoreen manaysan caabudin ee keliya in lagu xasuusto awgeed ayay u sawireen sanamyadan muddo markii ay ka soo wareegtay oo ay dhinteen jiilkii koowaad ayaa waxaa yimid jiilkii ku xigay wuxuuna shayddaanka ibliis ugu sheekeeyey in sanamyadan aabbayaashood ay caabudi jireen sidoo kalena ay sanamyadani leeyihiin awood awooddaasoo ay wax ku tari karaan dadka ciddii diiddana ay dhibaato u geysanayaan dadkii waxay bilaabeen inay sanamyadii u sujuudaan oo ay wax weyddiistaan ayagoo halmaamay ballantii ilaahay ka qaaday baniaadamka oo dhan taasoo ahayd inaanay caabudin cidaan ilaahay ahayn subxaana wa tacaala maadaama dadkii ay ku dhaceen gaalnimo iyo shirki waxa ilaahay soo diray nebiyullaahi nuux calayhi salaam oo ka soo jeeda durriyaddii nebi idriis calayhi salaam nebiyullaahi nuux calayhi salaam wuxuu ahaa rasuulkii ugu horreeyey ee loo soo diro qoom gaaloobay waxaana naxariista ilaahay ka mid ahayd inuu qoomkaa gaalada ah u soo diray nin ayaga ka mida waa nebigii ilaahay iyo rasuulkii ilaahay ee wanaagsanaa ee nebiyullaahi nuux calayhi salaam ma ogtahay carruurta islaamka ahayday dacwaddii nebiyullaahi nuux calayhi salaam nebiyullaahi nuux calayhi salaam wuxuu qoomkiisa ugu yeedhay diintii xaqa ahayd ee ilaahay loo gaaryeelayay cibaadadiisa nebi nuux wuxuu u sheegay qoomkiisa in ilaah xaq lagu caabudo aanu jirin ilaahay mooyaane waxa qoomkiisu ay ku kacayaanna ay tahay gaalnimo nebi nuux calayhi salaam wuxuu adeegsaday qaabab kala duwan oo uu dacwadda ugu bandhigay qoomkiisa wuxuu u yeedhay goor maalina iyo goor habeenaba sidoo kale dacwaddii sare ayuu ugu qaaday mar kalena hoos ayuu ugu dhigay qoomkiisii wuxuu la hadlay ayagoo kelikeli ah iyo ayagoo wadar ah oo dad badana wuxuu ugu tegay guryahooda iyo suuqyadaba wuxuu la hadlay dumarkooda iyo raggoodaba carruurtooda iyo ciroolahooda taajirkooda iyo faqiirkoodaba qoomkii nebi nuux badankoodii way diideen dacwaddii nebi nuux calayhi salaam waxayna ku adkaysteen gaalnimadoodii iyo sanamyadii ay caabudi jireen ilaahay kayrkii carruurtii islaamka ahayday nebigii ilaahay ee nebi nuux calayhi salaam dhibaatooyin aad u waaweyn ayaa la soo gaadhsiiyey nebi nuux calayhi salaam isagoo qoomkiisii xaqa ugu yeedhaya ayaa haddana waxa loo geystay dhibaato weyn oo isugu jirta nafiya maalba waxaa lagu xadgudbay sharaftiisii waxayna ku tilmaameen inuu waalan yahay nebi nuux calayhi salaam waxaasoo dhibaato ah wuu u samray waanu u adkaystay sababtoo ah wuxuu ogaa in daarta adduunyadu ay tahay mid la ysku imtixaamayo halka daarta aakhira ay tahay daartii lagu kala baxaayey ee ruuxa wanaagsan uu gelaya jannada rabbi ka xunna cadaabka naareed dhexdiisa lagu gubayo qoomkii nebi nuux waxay karaahiyaysteen nebi nuux soo noqnoqodkiisa uu ugu yeedhiyo diinta ilaahay mar kasta oo uu isdhaho ereyga tawxiidka ugu yeedh waxay farahooda gelin jireen dhegahooda si aanay u maqlin ereyga tawxiidka ee xaqa ah ee laa ilaaha ila allah sidoo kale dharkooda ayay dusha iska saari jireen si aanay u arkin nebi nuux calayhi salaam iyo inta la socota ee mu'miniinta ah marka nebi nuux calayhi salaam dhammeeye hadalkiisa ayay kici jireen iyagoo leh ha dhegaysanina ha dhegaysanina waa beenaale waa nin waalan mararka qaarkoodna isagoo aan hadalkaba dhammaynin ayay qaylin jireen si aan loo dhegaysanin warka uu sheegaya nebigii ilaahay ee nuux calayhi salaam carruurtii islaamka ahayday ma og tahay nebi nuux calayhi salaam qoomkiisa wuxuu dacwaddiiyo diinta ugu yeedhayey sagaal boqol iyo konton sannadood nebi nuux calayhi salaam wuxuu qoomkiisa diinta ugu yeedhayay muddo aad u dheer ku dhowaad kun sannadood maadaama nebi nuux calayhi salaam ilaahay siiyey cimri dheer wuxuu soo gaadhay jiilal badan iyo qooman badan oo ka tirsan qoomkiisii ilaahayna wuxuu qur-aankiisa uu ku yidhi ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون run ahaantii waxaan nuux u dirnay qoomkiisii wuxuuna dhexdooda joogay kun sannadood oo kontan la kadibna waxa qabatay duufaankii ayagoo daalimiina ilaahay wuxuuna leeyihi subxaanahu watacaala kun sannadood oo konton sanno oo keliya laga jaray oo u dhigmaysa sagaal boqol iyo konton sannadood ayuu qoomkiisii la joogay qoomkiisuna waxay ahaayeen kuwo ubadkooda u dardaarma inaanay rumaynin nebi nuux ayagoo dhihi jiray ha rumaynina ninkaas maxaa yeelay aabbayaashaya ayaa nooga warramay inuu waalan yahay oo uu dadka baadiyaysiinayo carruurtii islaamka ahaydey qisadii nebi nuux calayhi salaam qaybteedii koowaad halkaas baynu ku joojinaynaa intaaynu ku kilmi doonno qisada nebi nuux qaybteeda labaad waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuhu